إلا ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف cadad dalaaqi dalaaqa cadadkiisa tirsiga dalaaqa dalaaqa ay zawjadu ku xarimayso waa saddex haddii hal dalqad lagu furo ama laba lagu furo kama xarimin oo wuu soo rajciyeysan karaa alfaada dalaaqa lagu loo isticmaalo waa sariix iyo kinaayo sariixu waa dalaaqa iyo firaaqa iyo ereyada noocaas saraax iyo wixii laga ishtiqaaqdo kinaayada waxaa la yidhaahdaa erey iska sarbeeboo furniinna ixtimaala wax kalena ixtimaali kara marka kinaayada waxaa laga maarmaana niyad inuu qofku dalaaq u niyeysay maalan wuxuu yidhi idhabi ilaa ahlik orad ehelkiinna aad markaas haddii niyi ay la socoto ehelkiina aadoo waa ku furay markaa furniin bay noqonaysa can ibni cabbaasin baa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa dallaqa hadduu furo imra'atahu islaantiisa fa huwa isagu xaqu mid ku xaqnimo badan birajcatihaa rajciyeysigeeda inuu soo ceshado isagaa ku xaqnimo badnaa wain dallaqahaa walow dallaqahaa haba furo halaasan saddex xataa saddex hadduu ku furo xilligii hore gabadha inuu waa soo ceshan kara ninku isagaa ku xaqnimo badnaa fa nusikha daalika arrinkaas waa la nasakhay intuu doonaba awal ha ku furee boqol dalqadood hadduu dhan waxba ku furo waa soo ceshan kari intay ciddada ku jidho nusikha daalika waa la nasakhay biqowlihi tacaala baa lagu nasakhay addalaaqu marataani dalaaqu waa labo dalaaq oo rajciya ka surowdo waa u labo addalaaqu marataan oo waa maxay wuxuu yidhi anti daaliqun kow waad furanta kaasi waa kow mar labaad erigii ku celiyo anti daaliqun waad furanta waa laba marka laba jeer buu hadlay midba dalqad baa dhacday ama hal marbaba isku isku wada hadalkii isku duuduuba wuxuu yidhi anti daaliqun dalqatayni labada jeer labadii dalqadood kala dhexda isku mar bay dhaceen laba dalqadood baa furan tahay buu yidhi marka addalaaqu marataani waa un labo dalaaqaas rajciya ay ka suuroobayso markaa wixii ka dambeeya maya fa imsaakun fa calaykum imsaakun dushiinna waxaa haysasho markaas wixii ka dambeeya bimacruufin a ku haysataan ow tasriixun sii dayn biixsaanin si wanaagsan a ku sii daysaan mar haddii laba la lagu furay ama isku mar hala rido ama laba jeer hala kala ride labadaas wixii harayba waa hal dalqada intaan dalqadaa la gaarin inuu gabadhii si fiican u haysto oo dalqada ay ugu joogto iyo inuu si fiican markaa usii daayo inuu soo ceshado oo ay u joogto dalqadaa ku hayso iyo inuu sii daayo intaan weeyaan rawaahu waxaa wariyey xadiidka asxaabu sunani can isahbaa'i radia allaahu canhu can abi sahbaa'i radia allaahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi libni cabbaas buu ku yidhi ataclamu ma ogtahay ibnu cabbaas ow annamaa kaanat inay ahayduna halaatu saddexda dalqadood tujcalu mid la yeeli jiray waaxidatan hal dalqad saddexda dalqadood hal dalqad in laga soo qaadi jiray ma ogta calaa cahdi nebiyi xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam wa abibakar abubakar xilligiis wa halaatan saddex sano oo min imaarati cumar sayd cumar dowladdiisa ah waayahaasoo dhan saddex ninkii wax ku fura hal dalqad baa dhacday in la dhihi jiray arrintaa ma la socoto saddex sano dowladdii sayd cumar ama waxaa la yidhi waxaa laleeyahay way laba sano iyo xoogaan bay ahay fa qaala ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi nacam haah waana wahabi waan la socdaa bay insaa laga dhigi jiray maxaa ka dambeeyey arrin kalea ka dambaysa wa qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi radia allaahu canhuma kaana dalaaqu dalaaqu wuxuu ahaa calaa cahdi nabiyi nebiga xilligiisii sala allahu calayhi wasalam wa abi bakar wa sanatayni waka laba sano oo min khilaafati cumar dowladdiisay cumara dalaaqu wuxuu ahaa ka bedel dalaaqaas dalaaqu halaat wuxuu ahaa saddexda dalaaqeedu waaxidatan hal xabo hal xaba ayuu ahaan jira oo ninkii saddex wax ku fura hal xabaa looga soo qaadi jira fa qaala cumaru bnu lkhadaab baa wuxuu yidhi ina naasa dadki qad istacjaluu waxay degdegsadeen oo ku degdegeen fii amrin amar amarkaasoo qad xaqiiqee kaanad ay u ahaatay lahum iyaga fiihi amarka dhexdiisa anaatun kaadsiinyo arrin la rabay inay ka fiirsadaan oo ta'ani iyo kaadsiinyo ay laga dhexelo ayay dadkii ku degdegeen dalaaqii iyo furninkii baa tiradii ka bata markii la yidhi saddex ninkii wax ku fara hal xabbaa laga soo qaadaya baa dalaaqii tiradii ka bata arrinta dalaaq iyo waxaasna in laga fiirsadaa arrina weeyaan falow amdaynaahu ba yidhi haddaan ku tagsiino calayhim dushood oo dhahno ninkii saddex wax ku fura waa ka dhammaatay wax u haray ma leh saasaa fiicnaan lah fa amdaahu sayid cumar waa ku tegsiiyey calayhim saxaabada dushoodii iyo dadkii rawaahumaa muslimun wa abu daawuuda wa axmedu xadiidkan muxadisiintu si weyn bay u sharxeen oo u bayaaniyeen dad baa laga yaabaa meelo kale inay la aadaan dalaaqan maalan kaana dalaaqu dalaaqu halaai waaxidatan buu ahaadaas maxaa looga jeedaa saddexdii dalqadood baa hal erey lagu lagu wada gutay ninkii baa wuxuu yidhi anti daaliqun halaaan saddex baad ku furan tahay hal xabbaa looga soo qaadi jira sayid cumar baa markii dambe wuxuu yidhi dadkii markii ma garanaysaa barwaaqadii iyo waxa ay ka badatay arrintan ta'ani iyo waxaa loo baahnaa dadaal iyo sida axwadkaada dadaalka badan in lagu camalfalo saddexdii ninkii wax ku furay saddexdii waa ka dhammaatay buu dhihi jira saxaabada u la tashaday waa ku waafaqeen ijmaac bay noqotay min asaxaabati radia allaahu canhu ninkii yidhaahda marka anti daaliqun halaaan saddex wax ku furanta amaba isdabageliyo yidhaahda anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqun iska dabagegeeya saddexdii dalqadood baa dhacaya wa calaa hada aljumhuuru walaa'imatu larbaca afarta imaamba saasay qabaan jumhuurtuna culimmadu say u badan yihiin waa sidaa way furantaha wey gabadhaas qolaa waxay leeyihin hal dalqad baa dhacaysooo qolooyin ma garanaysaa kale ayana jiro shiicooyin iyo kuwaasoo iyana sidoo kale qaba oo dalaaqa macnaha hal majlis lagu furay bay la mid yihi hal meel intaa fadhida haddaa wax kasa akridid hal dalqada laga soo qaado saasoo kale bay la mid tahay bay leeyihi waay waxaa la leeyahay culimmadii xataa laga soo raray sidaas markii dambe waxay dhaheen war saddexda dalqadoodba way dhacaysaa qayb ka mid a sida ibnu cabbaas oo kale ibnu cabbaas nin baa u yimid wuxuu yidhi innii dallaqtu imra'atii mi'ata dalqa boqol dalqadood baan ku furay bay yidhi xaaskay boqol famaadaa taraa see u aragtaa ibnu cabbaas wuxuu yidhi saddex waad ku fudhay horta boqolkii maxaa haray saddex ka jir sagaashan iyo toddoba wa sabcun wa tiscuuna ittakhadta bihaa aayaat illaahi huswa sagaashan iyo toddobana aayaadka ilaahay aa ku caycayaadhay weeyaan ilaa waxaa la yidhi aayaadka ilaahay ha ku jeesjeesinin wuu aamus sida ibnu cabbaas marka hore markaasuu wuxuu yidhi yandaliqu aadu axadukum fa yarkaba alxumuuqa midkii in baa inta iska tago axmaqnimu fuulaya markaasuu uma yaquul hadhow dhahaya ibna cabbaas maxaa ii haysaa maxaan sameeyaa waxaasaa iga dhacay intuu axmaqnimo sameeyo in allaha qaala waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja ilaahay qofkii ka cabsada makhraj buu u sameeya wa anta lam tattaqi اllah adiguna ilaahay kamaada cabsan falam ajid laka makhrajan makhraj kuma hayo buyir casayta rabbak rabbigaabaad caasiday wa baanat minka imra'atuk xaaskaadina way kaa baa'intay shaqadiis kuma lihidin saddex haddii lagu furay sidaasaa lagu fasira can rukaanata waxaa laga wariyey bin cabdi yaziida radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya baan u imi sala allahu alayhi wasalama faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inii dallaqtu imra'atii waa furay albattata go'naan go'naan ayaa ku furo anti daaliqun albatta oo kale yidhi go'naan waad furanta faqultu waxaan idhi faqaala nebi wuxuu yidhi maa aradta biha maxaad uga jeeday qultu waxaan idhi waaxidatan hal dalqad baan uga ka wadi qaala wuxuu yidhi nebigu wallaahi masaasah hal dalqad miyaa ka wadi qultu waxaan idhi wallaahi hal dalqad baan uga jeeda waa la dhaari qaala wuxuu yidhi fa huwa kaasi ma aradta marka waxa uga jeeda wey ilaa dalaaqu hadduu kinaayo yahay oo sariix usan ahayn ninka niyadiisaa la raacaya wixii u dhaw waa oganayeysa hal iyo laba iyo saddex baa dhacaya dhaartaasaa loogu jeeda rawaaha abu daawuud wa tirmidiy wa shaaficiy walxaakim wa saxaaxa waay marka calaa niyat alxaalif ninka dhaartay niyadiisa ayaa la dejinaya wa calayhi shaaficiyu can caaishata baa laga wariyey radia allahu canha can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu dalaaqu lamati addoonta dalaaqeedu tadliiqataani laba dalqadood weeye wa ciddatuhaa ciddadeeduna xaydataani laba xayd weeyaan rawaahu abu daawuuda watirmidiy wallahu aclaa wa aclam hadday gabdhaha dhiigga caadada hela ay tahay waa hal xayd may waa laba xayd haddii kalena waa laba bilood sidaa weeyaan dalaaqeedina wa tadliiquhaa marataani laba dalqadood mayaa lagu qabaa walaa taxilu xataa tankixa zawjan khayra laba markii lagu furay ilaa nin kale soomodha looma dhowaan karo xoriya addoon kii doona ha qabo wa calaa hada alxanafiyatu wathawriy jumhuurtu waxay leeyihiin haddii nin xora u qabay addoonta dee ninka xortaaba xagga dalqadaa laga fiiraa saddex dalqadood baa lagu qabaa lianna dalaaqa birijaali ragga ayaa gacanta ku haya walciddatu binnisaa ciddadan xagga dumarkaa la fiiriyaa xor iyo addoon waxay tahay inama dalaaqu liman akhada bisaaqi marka waa sanadka xadiidku waa daciif walaakin calayhi ahlu lcilmi kulluhum ahlu cilmigo dhan baa sidaa haya ku camal falay qaatay xadiidka dalaaqu sunnati warajca dalaaqa sunnada ah fiican tahay xilliga ay fiican tahay in wax la furo iska furmaa waa la fiirinaya intaada wax furin xilliga iyo soo rajciyeysigii qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha nabiy idaa dallaqtum annisaa dumarka markaa fudhaan bimacnaa aradtum aada doontaan inaad fudhaan weli lama furin fadalliquuhunna gabdhaha fura liciddatihinna liawali ciddatin ciddadooda ku fur wa axsul ciddata ciddadana kooba oo tiriya waataquu allaha allana ka yaaba rabbakum rabbigiina hadee nebiga ummaddaa loo soo marinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddaa loo jeeda can ibni cumar radi allahu canhu annahu ibni cumar baa dallaqay imra'atahu xaaskii soo fur wal calayha xaa'idun caada ay leedahay calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam xilligii nebiga fasa'ala cumar baa weydiiyey rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam can daalika arrinkaas gabadhii oo wuxuu yidhi aan daahir ahayn baa wiilkayga furo cumar baa dhahaya fa qaala wuxuu yidhi nebigu murhu wiilkaada amar falyuraajichaa ha soo ceshada gabadha uma liyumsikhaa ha haysto xataa tadhura ilaahay ka daahiroodo ilaa xayd baa wel ku fur uma taxida ka xaysho mar labaad uma tadhura misna mar labaad ka daahiroodo uma in shaa markaa kabacdi hadduu doono amsaka waa haysanayaa bacdu intaa dabadeed wain shaaa hadduu doonana dallaqa waa furaya qabla an yamasa uu taabto horteed buu furaya waxa waa la rabaa gabadha in lagu furo iyadoo daahira daahir weliba aan lagu taabana fa tilka taas alciddatu waa ciddu allatii ciddadaasoo amara uu amray an tudallaqa in lagu furo lahaa iyada annisaau dumarka taa weeyaan marka xayd labaad xataa isagaa lagu sii badinaaye xaydka hore ee waxnaha daahir duhriga hore waa lagu furi karay markuu soo ceshado ay maraq daahir noqotayba gabadha xaamila hadday tahay dhib ma leh haddii kalena waa inay daahir tahay daahir aan lagu arag macnaha rawahu alkhamsatu ila tirmidiy wacanhu qaala wuxuu yihi kaanad waxaa ahayd taxtii hoostayda imra'atun ibnu cumar wuxuu yidhi gabar baan qabay fakhayaraha anabiyu sala allahu alayhi wasalam gabar baan qabay buu yidhi kaanad taxtii imra'atun uxibuhaa aan jeclahay gabar aan jeclahay wa kaana abiya aabahayna wuxuu ahaa yakrahuhaa gabadha kii dhibsada sayid cumar gabadha ma jeclay anna waa jeclahay buu yidhi gabadha waa wiilkiis fa amaranii aabbahay baa amray an udalliqa inaan furo iska fur buu yidhi fa ataytu nabiya baan u tegay sal allau alay slam fadakartu lahu waa u sheeg anugu waa jeclahay buu yidhi aabbana waa necbiyahay gabadha inaan furo i amraya fa qaala nebigaa yidhi yaa cabdallaah dalliq imra'atak xaaskaada fur aabbahaa fursoo kuma dhihin rawaahu tirmidiyu wa abu daawuud aabbaha raalli geli macnaha sayid cumar aabba kase la iska yeeli maayee sayid cumar waxa weeye arrin isagu uu ogaa buu gabadha ku diidanaa arrintaasi ay khaas ku tahy iyo dadka noocaas oo kale ah waa ilaa dalaaqu sabab sharciga wax lagu furaa ee waalidkii aabbihii iyo hooyadii iyaa diiday un keliya oo gabadhii macnaha dhibsanaya keliya laguma furo marmar waxaaba iska dhacda inay gabadha dhibsadaan marka taa wax laguma furo rawahu tirmidi wa abu daawud can cumar radi allahu canhu an nabiy sala allahu alayh wasalam dallaqa xabsat nebigu xabsow furay waa xaaskiis ina sayid cumar wey uma raajacaha waa soo ceshaday rawaahu abu daawuud wanasaa'i ilaahay baa waxyi us ku soo dejiyolay gabadhaa fudhay soo cesho fa inahaa sawaama qawaama gabar soom badan qiyaamuleyl badan weeyaan soo cesha gabadha xaasaskaada jannadana waa ku jirdhaa baa layidhi marka waa u soo ceshaday nebigu marka wax la soo ceshanayana raajactu zawjatii iyo ayaa la yidhaahdaa ilaa cismati waa soo ceshaday rajactuda soomaalidu iska dhahda keliya waxba maha waxaas waxba tari mayso a waxa weeyaan waan haystay nikaaxaygii horeaan u soo celiyey iyo wixii lamida weeyaan wayajibu lishhaadu cala alrajca marka wax la soo ceshanayo wuxuu yidhi waa waajib in markhaati la sameeyo cinda maalika washaaficiy imaamu shaafici masaas manaa waxa weeye waa qadiimka qowl qadiima weeyaan rawaahu abu daawuud wanasaa-iy wa qaala maxmuud bnu labidin radia allahu canhu wuxuu yidhi ukhbira nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga waxaa loo sheegay birajulin nin dallaqa imra'atow ku furay halaaa tadliqaatin saddex dalqadood jamiican dhammaan jamiican waa maxay isku mar bilafdin waaxid hal mar macnaha buu saddexdaba ku dhawaaq faqaama kadbaanu nebigu waa kacay isagoo caraysan uma qaala wuxuu yidhi ayulcabu ma lagu cayaarayaa bikitaabillaahi mayaa lagu cayaarayaa ilaahay kitaabkiisa wa ana aniguna bayna adhurikum dhexdeenna aan joogo anoo weli idin dhex jooga mayaa kitaabka ilaahay lagu cayaaraya adalaaqu marataani baa idmoogta walaa tattakhiduu aayaati illah huzuwana waa ahay marka waxaa la rabay in la kala geegeeyo dalaaq isku mar aan la ridin aadaabta dalaaqa waxaa ka mid ah iyadoo gabadhay daahir tahay hal dalqad in lagu furo waxaa dhici kardha dhow inuu loo baahdo in la soo ceshado haddii saddex wax lagu furana wax lama soo celin karaayo ila gabarh saddex lagu furay lama soo celiye wadaadkii soo celiyay isaga un baa garanaya wuxuu dan leeyahy rawaahu daawud wanasaa-i xataa qaama rajulun nin baa kacay markaas saxaabadii ka mid oo faqala wuxu uhi yaa rasuula allah alaa aqtulu mayaanan dilayn ninkaan asaa uga xanaaqday oo kitaabka ilaahay aa tiri kitaabka ilaahay miyaa lagu cayaaraya anoo idin dhex jooga oo gabadhi isku mar saddex ku furay madaxa miyaana ka goyni rawaahu nasaa-iyu bisanadin jayid wallahu aclam aclam marka waxa weeyaan waxba lama giya gaarsiin laakiin waa kaas cayacyaar bay noqonaysaa lama raba sidaa haddiise hadda ay dhacdo saddexdii isku mar inuu qofku ku dhawaaqo saddexdiiba waa dhacaya gabadhi waa furantaha weeyaan waxaan fiicnayn buu sameeyey lakiin gabadhi waa furantah laa taxillu xalaal maaha almudallaqatu mida la furay halaatan lagu furay xataa tankixa zawjan hayra ilaa ay nin kale soo marro waka ilaa nin kale soo guursado ninkii horeo saddexda ku furay xalaal uma aha qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fain dallaqahaa gabadha hadduu furo falaa taxilu lahu isagii xalaal uma aha wax furay min badu min bacdi dalqa haaniya weeyaan dalqadaas haalisadaa ka bacdi xalaal uma aha xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa ay ka guursato nin kale tankixa oo macnaha caqdi keliya xataa ma aha ay weliba is arkaan weeyaan can caaishata radi allahu canha qaala waxay tihi ina imra'ata rifaacata alquradiy nin la dhihi jiray rifaaca ee reer quradi ahaa xaasuu qabay ja'ad ila nabiyi bay u timid sala allahu calayhi wasalam faqaala waxay tihi yaa rasuula allah ina rifaacata nin rifaaca la yidhahdo dallaqani waa fur fabatta waa gooya dalaaqii furidayd wa inii anigu nakaxtu waxaan guursaday bacdahu ninkaa ka bacdi cabdiraxmaan ibna azabiir nin la yidhahdo azabiir zubayrna culimada qaar baa sheegay lakin zabiirka amiir bay dhahaan ninkii horena saddex macnaha dalqadii ugu dambaysayba ku furo hadba waaba xabad kusoo furi jiro xabaddii ugu dambaysaa markaa dhacday cabdiraxmaan nin la yidhahdo isna isla qabiilkii reer quradi ah alquradi ayaan guursaday hase ahaatee ina wa inamaa macahu ninkan dambe waa waxaa maciisaayey mihlulhudbati oo kale weeyaan marada faraqeeda oo kale manaa waxa weeyaan nin awoodle maaha marada faraqeeda weliba aan faraqa aan samaysnayn oo kale oo dunta iska jilicsan oo kale ah nin noocaasa weeyaan xagga dumarka iyo waxaas awood aan ku lahayn marka ninkii horaa fiicnaabay leedahay qaala rasuul lahi sal ly sl nabig wuxuu yidhi lacallaki ma laga yaabaa turiidiina inaad doonaysid an tarjicii inaad u noqotid ilaa rifaacata ninkii hore oo rifaaca ahaa laa uma noqon kadhib xataa yaduuqa ilaahu ka dhadhamiya ninkan dambe oo aad ka dayrinaysid cusaylataki malabyarogaada ilaahu ka dhadhamiyo wa taduuqi adna aad ka dhadhamisid cusaylatahu malabyarowgiis rawahu lhams waxa weeyaan ujeeddadu alcusayla waa taskiir weeyaan waxa weeyaan waxaa la shabahayaa jimaaca macaankiisa waxaa lagu shabahayaa malab marka ilaa mucaamaladay dhacdo nikaax keliya looma jeede oo aad kulantaan oo jimaaci uu dhaco ninkii hore waa kaa xaaraam wey jimaac oo saxiixa bacda nikaaxin saxiix rawahu lkhamsa shuruuddaasaa ka mida marka shuruud dhowraa jidho gabadha saddexda lagu furaysan ninkii ku noqon karin ilaa shuruuddaa la helo nikaaxa saxiixa in la helo ninkaas inay ma garanaysaa kulmaan inuu ka bacdi kala tagaan ciddadii inay dhammaato waka wa ja'at waxaa timid alcumaysaa awi rumaysaa miday ahaa magacuba gabadhaasaa timid radia allahu canha ila nabiyi bay u timid sala allahu calayh wasalam tashtakii zawjaha ninkeeda iyadoo ka dacwoonaysa annahu ninkaasi laa yasilu ilayha xaggeedaba inuusan gaarin oo macnaha jimaacii iyo waxaas oo nin awood aan lahayn weeya bay leedahay laa yasilu ilayha xaggeedaba inuusan soo gaarinba falam yalbath ninkii ma nagaan an jaa falam yalbath ma nagaan an jaa'a zawjaha ninkeeda inuu yimid iyadii baa awal nabiga usoo dacwootay ninkeediioo isna ordayaa ka daba yimid qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah hiya gabadhu kaadibatun been weye waxay iga sheegeenaysa waa been wixii macnaha mucaamaladii rag iyo dumarka udhexaysay kuma xubibo leeyahay isagu waa fiicnahay buu leeyahy waa caafimaad qabaa buu leeyahy wahiya wahuwa yasilu ilayhaa wahuwa xubinkaas taranka oo dakarkaa yasilu ilayhaa gabadha xaggeeda waa gaaraaba yidhi oo waxa weeyaan waxaan ay leedahay waxba xaggaan ma soo gaaraan waxba kama jiraan ee been bay iga sheegaysaa buu leeyahy n sideeda waxay u doonaysaa aan kala tagno marka arrintaanay waxay ugu nabaysaa buu leeyahy walaakinaha waa kana wuxuu yidhi iyadu turiiddu waxay doonaysaa an tarjica inay u noqoto ilaa zawjiha alawali nin horo furay bay doonaysaa inay u noqoto mooyaane waxaana iga sheegayso ma jiraan faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigaa yidhi laysa ma ahaanin daaliki kaagaas gabar yahay rujuuc iyo noqosho laka adiga kuma banaana ma noqon kadhib xataa taduuqii ilaa ka dhadhamisid cusaylata malabyarowgis ninkaan ilaa mucaamaladen dhex madho oo ad kabacdi kala tagtaan ninkii hore kuma noqon kadhib rawahu nasaa-iy wallaahu aclaa wa aclam waa isdacweeyeen laba isqabtay bay ahaayeeno arrimahaas iyana dacwadu kuma fiicnaba calaa kullin laakiin hadallo badan baa dhex maray oo shaarixuna kuu qorayo takhyiiru zawjati zawjada doorgelinteeda iyo wa tafwiidu amrihaa amarkeeda oo loo bandhigo lahaa iyada iyada in arrinta loo dhibo furniinkiiba iyadaa loo dhiba waxa la yidhaha adigu saa doontay samee waa kuu dhiba dalqadihii adaan gacanta kuu gashay intaa doontay isku fur in la dhihi karo can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi khayaranaa rasuulu اllahi sala allahu alayhi wasalam nebigii ilaahay baa haddaan xaasaskii nebigana ayna door geliyey inay isaga doortaan iyo ilaahay oo joogaan iyo inay laf wada furo adduunyana doortaan ay tagaan faاkhtarna allaha allaan doorannay wa rasuulahu rasuulkiisana waa doorannay falam yacudda ma tirin daalika takhyiirkaas calaynaa dusheeda shay-an waxba waxba lagama soo qaadin doorgelintaasi furniin ma ahayn macnaha wax laga soo qaaday ma jirin weeyaan rawahu alhamsa can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha fii qisati bariirata qaalad waxay tihi kaana zawjuhaa bariira kii qabay wuxuu ahaa cabdan addoon fakhayaraha nebiyu nebigaa doorgeliyey sala allah alay slam gabadhaas inay ninkeeda addoonkaa la joogto iyadu xor bay noqotee iyo inay ka tagto fakhtaarat nafsaha nafteeday dooratay walaw kaanat walaw kaana xuran hadduu isagu xor ahaan lahaa awal xornimo uga horrayn lahaa lam yukhayirhaa nebigu ma doorgeliyen gabadha rawahu alhamsa dee gabdhaha nebigana waa kan o in kuntunna turidna allaha warasuulah wadaara alaakhira fa ina allaha cadda lilmuxsinaati min kuna ajran cadiima marka way doorteen ilaahay rasuulkiisay doorteen calayhi salaatu wasalaam xataa ilaa laga yidhi dee waxaa lagu yidhi xataa caaishay orada aabbaha iyo la soo tasho hooyadaa iyo wakaas markaasay tiri la soo tashan mayo maxaan kala tashadaa ilaahay rasuulkiisaan doorta wa lafdu muslimin fi lcitqi wuxuu ahaa kitaabu lcitqi kaana fii bariirata waxa ahaa dhexdeeda halaathu qadiyaatin saddex qadiyo ama saddex masaa'ila masaa'il saddexa araada ahluhaa ehelkeedu waxay dooneen an yabiicuhaa inay gadaan wayashtariduu walaaha walaheedana ay shardhistaan annagaa walaha leh bay dheheen lacagtan aan qaadan faqaala sala alla alay sl nebigaa yidhi ina alwalaa'a walaha waxa iska leh liman actaqa qofkii xoreeyey waa qadiya taasi waa masalo wa cataqad gabadhii waa xorooda bariira fakhayarahaa rasuulullahi baa doorgeliyey sal alla alay slam faakhtaarat nafsaha nafteeday dooratay waa masaladii labaad qaalad waxay tihi wa kaana naasu dadku waxay ahaayeen caaisho wey qaalat yatasadaquuna kuwa wax sadaqaysta calayhaa bariiray wax ku sadaqaysan jireen wa tuhdii lanaa annagay noo soo hadiyeyn jir hadiyeyn jirtay fadakartu dalikaan u sheegay linabiy sal ly sl nabig ilaahi waxaan idhi gabadhan waxay noo keentay laan nebigu sadaqada looma ogolayn ka war fa qaala nebi wuxu yihi huwa shaygaasi calayhaa bariira dusheeda sadaqatun weeyaan wa huwa shaygaas hadi lakum idinkana hadiyatun weeyaane fakuluuhu cuna idinka waa idiin hadiyad iska cuna sidaasaa loo sheegay wa canhaa waxaa laga wariyey qaalad waxay tihi ina bariirata uctiqad waa la xoreeyey wahiya iyaduna cinda muqiisin nin muqiis la yidhahdo agtiisay ahayd cabdin ah muqiiskaasi ka bayaani bayaan bay u tahay ee cabdigaasoo liaali abi axmeda reer aali axmed u ahaaday qoladaasaa lahayd fakhayarahaa rasuulullahi baa door geliyey sala allahu alay wasalam markay xorowd wa qaala laha wuxuu yidhi nebigu in qaari in qaaribaki hadduu ninkaasi kuu soo dhowaado intaa xor noqotay oo mucaamala idin dhex madho falaa khiyaari laki khiyaar kuma ahanin khiyaarku waa intaydnaan sarag rawaahu abu daawuud wa axmed wa lafduhu idaa uctiqat ilamatu addoonta haddii la xoreeyo fa hiya bilkhiyaari bay ku sugantah in tasha hadday doonto faaraqad way faaruqaysaa maa lam yada'haa intausan wadin weeyaan ninkeedu waa waa gabarh addoona xorowday laakiin addoon kalaa qaba haddii nin xora qabo khiyaar ma leh ilaa ninkiiba waa xore wa calaa haadaa ala'imatu alarbaca can camaad ibni zaydin baa laga wariyey radia allahu canhu qultu liayuuba baan ku idhi oo yidhi hal calimta ma og tahay ana axadan axad qaala inuu yidhi axad culimmada islaamka ka mid a fii amruki waa xikaayo fii amruki biyadik amarkaadu gacantaadoo gabar yahay ku sugan yahay kelimada noocaas markuu ninku ku dhaho xaaska inahaa maqaaladaas alaaun saddex dalqadood inay noqonayso ilaa alxasan xasanulbasri mooyaane hal nin oo culimmada islaam ka mid ah oo qaba miyaad og tahay gabadha haddii la yidhaahdo amruki biyad biyadiki saddex dalqadood maqaaladaas inay noqonayso ilaa xasan mooyaane fa qaala wuxuu yidhi laa ma ogi cid kale oo weligeed tiri ma maqal markaasoo misna wax garto wuxuu yidhi allaahumma kafran ilaahayow ii dhaaf buu yidhi ka noqdo ilaahow ii dhaaf ilaa maa xadaanii wuxuu ii warramay mooyaane qataadatu can kaiirin iiga warramay mawlaa bani samurata ahaa can abi salamata oo ka warramay can abi hurayrata oo ka sheegay radia allahu canhum can inabiy oo ka wariyey sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu alaaun saddex weeyaan amarkaadu gacantaadu ku sugan yahay marba haddii la dhaho alaaun waa saddex dalqadood haddii mar isku fudho rawahu tirmidiya wa saaxibahu wallahu allahu aclam waxa weeye marka markii hore wuxuu yidhi xasan maa cid kale ma ogino kabacdiba xusuus ilaahu ii dhaaf ba yidhi waxbaan soo gartay haa tooba yaa rabbi wey arrintaasi waa saddex sanadku waa daciif sida saxiixa xadiidkan nebiga ma gaarsiisna mawquuf weeyaan abu hurayre ku jooga marka xasanulbasri iyo abaa hurayre dee xasanulbasri sheikhiisu waaba abaa hurayre soo ma ogi raggaas baa sidaan iyaga laga soo sheegay nebiga ha gaarsiini hadday doonto gabadha yasa isfurina amarkaadu gacantaada ku jira hadduu yidhahdo saddexina ku furmayso walaakin ilmanquulu sidaa lasoo raray idaa qaala zawju liimra'atihi amruka amruki biyadiki falqadaw calaa maa qadad bih wax iyado isku xukunta wey gacantaada arrinta ku jirha hadii la yidhahdo dalqad hadday isku fudha waa dalqad laba hadday isku fudha waa labo saddex hadday isku fudha waa saddex waxay isku fudha wey wa calaa hada bacdu asaxab waaltaabiciin wa jumhuur lfuqahaa way sidaasaa ula soconaysa rawahu tirmidiy wa saaxibu wallah ala alam alkhulcu waxaa laga hadlaya waxa la yidhahdo khulc khulcu waxa weeyaan zawjadii oo la faaruqo zawjadii iyo ninkii baa kala tegaya laakiin waxay ku kala tegayaan ninkii baa xoogaa dhaqaalaha ka qaadanaya lacag buu xoolow ku khulcaya macnaha xoolahaasuu qaadanaya marka khalcigu waa wax siimay labada zawjo isqabtay la maray isku ahaayeen waa kala siimeen weeyaan luqada saas aan leh qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fain kiftum haddaa cabsataan allah yuqiimaa labada isqabtay inaysan ogin xuduudallah ilahay xuduuddiisa falaa junaaxa calayhimaa labada dushooda ma aha fiima wax dembi ah fiimaa shaygii iftadat bihi gabadha isku furato fiimaa shay iftadat isku furata bihi maagaba tilka taasi xuduudullaahi weeyaan falaa tactaduuha xuduudda ilaahay ha tallaabinina mar haddii maana la iskugu waayo wax dembiya marka hadday isfur nafteed ay gabadhu furato ay ninkii maanada isfahmi waayena dhahda waxaasaan ku siinayaaye aan kala tagno xoolihii wuu ka qaadanaya wuu furaya khalaas can ibni cabaasin radi allahu canhu ana imra'ata haabit ibna qays haabit ibnu qays xaaskiis atat inabiy bay u timi sala allahu alay slam saxaabiga cajaa'ibkaayo oohinta badnaa wey faqaalat waxay tiri yaa rasuula allahi ma actubu ama ma actibu ceebayn maayo calayhi ninkaa haabit ah fii khuluqin dabeecad walaa diinin diinna ku ceebayn maayo midna ku canaanan maayo ku ceebayn maayo walaakinii akrahu anigu waxaan nacayaa alkufra gaalnimo alkufra sifat alkufri gaalnimo sifadeed oo fil islaami islaamnimada dhexdeeda ahaatay taasaa nacya qofkiiba iskaba dhibsato ninkaa dartii in aanu u gaaloobo isaga diin iyo dabeecad midna ku dhici maaye alkufra sifat alkufri oo fil islaami macnayaal badan baa lagu sheegay taasaan diidaya anoo muslimad ah gaalnimo inaan ku noqdo bacda islaami ama gaalnimo sifadeed iyo dhaqankeed ayaan ka baqaya faqaala rasuulullahi baa yidhi sala allau alay wasalam ataruddiina ma u celinaysaa calayhi ninka xadiiqatahu beertiisa beertii uu meherka kuu siiyey ma u daynaysaa qaala waxay tihi nacam ha ha qaata beertiisa qaala wuxuu yidhi nabigu iqbali ilxadiiqa war adigu beertaada qaado wa dalliqaa gabadha fur tadliqatan furniin hal dalqad ku fur hal dalqad ku sii daabale rawaahu lbukhaariyu waannasaa'iy saasaa sheekadii lagu dhameeyey gabadha wuu dilay baa la sheegayaa mar waa hadallaa la sheegayaa iscayacayiya waxaasa calaa kullinba khulucu dhowr jeer buu ka soo noq noqday baa la leeyahy marka khulucu imaamu khadaabi wuxuu leeyahy khuluqu waa fasakh ee dalaaq maaha hadduu dalaaq yahay shuruuddii dalaaqa meesha la fiirin lahaa oo dalaaqu waxaa shardi ahaa inuu duhur ku dhaco khulucii lama dhihin duhura ku dhaco gabadha daahira duhur weliba aan lagu taabay dalaaqu xagga ninkuu ka yimaada ninkaa waxbaraadda gabadhaana hawsha wadataba waay arrimo noocaas ayaa halkaa la deliishanaya wa huwa qowl daciifu lishaaficiy khulucii marka cadadu dalaaq nusqaamin maayo lafdu lkhuluc haddii ama lafdu lmufaadaat la isticmaalo dalaaqa la niyeysan waxaa la leeyahay jumhuurtu waxay qabaan saxaabada iyo taabiciinta iyo fuqahada khulucu waa iska dalaaq baa'ina wa huwa asaxu qowlayi shaaficiy labada qowlkan xoogga badan waa sida mar hadduu marka dalaaq noqdayna cadadu dalaaq waa nusqaaminayaa khuluci fasakh hadduu noqdaysa ma nusqaamiyeen calaa kullinba waa baynuuna suqra gabadhu nafteeday ku milkinaysaa waa madax bannaani bay helaysaa inuu guur cusub ula yimaado maahay rajci iyo waxaa kama suuroobayaan khuluca haa guur cusub bay iskugu imaan karaan waxaa looga fakadaayo kale khulaca dalaaq mucallaqa reerkaa lagu badbaadiya walaw kaana biala maalan wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay inaan hebel la hadlayn haddaan hebel la hadlo saddex baa ku furanta hebel hadalkiisiba u baahdo arrimo badan baa noocan ku yimaada hadda bes khulacaanaa la samaynayaa hebelkiibuu la hadlayaa mar labaad baa lagu nikaaxinayaa wax dhacaya ma leh dhibyaray wey waxaana waxaa laga wariyay ana imra'ata haabit bna qays nin haabit binu qays waa saxaabiga adeer xaaskiis ikhtalacad way ka qulcatay minhu saxaabigaas haabit ah fajacala nabiyu sala allahu alay slam nebigu wuxuu ka yeelay ciddataa gabadha ciddadeeda xaydatan hal xayd rawaahu asxaabu suna waikhtalacat rubayic bintu mucawidin waa qulcatay calaa cahdi nabiy xilligii nabiga sala allahu alay slam fa amarahaa wuxuu amray oo umirad waxaa la amray an tactadda bixaydatin hal xayd inay ku cido tirsato rawaahu tirmidiyu wa saxaaxa saasaa la amray labada xadiis waxay caddaynayaan gabadha qulcatay hal xayd in ciddadeedu ay tahay wa calaa haada ibnu cumar wajamaca walaakin iljumhuur calaa ana ciddataha alaaatu quru saddexda qur'iga caadiga ahayd wey maxaa yeele wuxu ahaa dalaaq oo kale kal mudallaqati li'annahu dalaaqun aw nawcu minhu ama waa fariin ama waa nooc ka mida wallahu aclam aliilaa wa taxriim الzawja aliilaa waxaa la yidhaahdaa qofkiioo ninkii gabadha qabayoo ka dhaarta gabadhaas inuusan la mucaamaloonayn afar bilood iyo wixii ka badan mucaamalo inaysan iskugu imaanayn reernimo horta waa xaaraanoo lama ogolo maxaa yeele gabadha dhib baa ugu sugan waagi horese iiluhu wuxuu ahaa jaahiliga hal sano ilaa laba sano ilaahay baa marka afar bilood baa lagu soo ceshay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi tan kalena waxa weeye taxriimu zawja xaaskiioo layska xarimay xaaraan baa iga tahay buu yidhi ninkii xaaskiisa labadaasaa laga hadlaya qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi liladiina kuwa yu'luuna min nisaa'ihim dumarkooda ka dhaaranaya tarabusu arbacati ashhurin calayhim tarabusu arbacati ashhur afar bilood korashadooda ayay ahaatay afar bilood baa loo kaadinaya fa in faa-u hadday noqdaan oo dhaqan wanaaggii usoo noqdaan iyo mucaasharadii iyo mucaamaladii fa in allaha hadda gafuurun raxiim weeye dhaafid badan naxariis badan weeye wain cazamuu hadday sii go-aansadaan ha dalaaqa fa in allaha ilaahayna samiicun caliim weeya maqal badane cilmi badan wey dee hadday dalaaq go-aansadaanna ha fureen wey laakiin gabdhihii mucallaqaad iyaysan ka dhigin mana furna reernimana kama dhexayso can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi aalaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaahay baa ka dhaartay min nisaa'i dumarkiisa wa kaanad waxayna ahayd in fakkat rijluhu nebiga lugtiisa ayaa kala filqatay waa kala furatay faras ayaa nebigu ka dhacay calayhi salaatu wasalaam xoogaa meel baa kala baxday fa aqaama wuxuu ku nagaaday nebigu bishaas fii mashrubatin stor guri yaroo qol ah oo lahu isaga u ahaa tiscan wa cishriina leylatan sagaal iyo labaatan habeen buu halkaa nebigu fadhiyey uma nazala waa ka soo degay fa qaaluu waxay dhah yaa rasuula allah aaleyta shahran bil baa dhaaratay sagaal iyo labaatan baana maraysaa maalin baa hadhay fa qaala wuxuu yidhi ashahru tiscun wa cishruun bishu waa sagaal iyo labaatan waa noqotaa wey bishu soddonna waa noqotaa sagaal iyo labaatanna waa noqotaa rawahu lhamsatu ila abaa daawuud waa sidaa wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa marka ilaahana hadda iluhu dee sharciga waxaa kii afarta bilood hadda laguu sheegaya mutlaqu ilah baa la iska yidhahda kii sharciga ahaa maaha oo axkaamta la sheegaya ka ratimaysay wa kaana ibnu cumar waxaa radia allahu canhuma yaquulu kii yidhaahda fi lilaahi ilaha dhexdiisa aladi ilahaasoo sama allahu ilaahay uu magacaabay laa yaxilu liaxadin axadna xalaalu maah bacda lajali muddada ka bacd ilaa an yumsaka inuu hayso bilmacruufi si wanaagsan gabadha ow yaczimo dalaaqa dalaaq inuu go-aansado mooyaane rawaahu lbukhaariy sidaa ayuu dhihi jiray wa qaalat caaishatu waxay tihi radia allahu canha aalaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebiga ilaahay baa ka dhaartay min nisaa'ihi wa xarama nebigu waa xarimay wixii loo xallilay malab iyo waxbaa jiray gabar iyo garanaysaa suurat lmutaxarim wa xarama waa wixii loo xallilay fa jacala alxaraama xaaraamtiibu wuxuu ka dhigay markii dambe fajacala alxaraama wuxuu ka dhigay xalaalan wa jacala fi lyamiini dhaartii dhexdeedina wuxuu yeelay kafaaratan rawaahu tirmidiy waa maxay wa xaramadu waxa weeyaan naftiisa wuxuu ka rimay ka xarimay bacd alxalaali waxyaala xalaal u ahaa qaarkood gabar maariya la dhihi jiray waddigeeda maya ma malabkii la cabayey baa arrimo jira un uma kabacdi waa ka noqdayo fajacala alxaraama xalaalan wuxuu iska xarimay xalaashiibuu kusoo celiyey weeyaan dhaartiina waa ka kafaaro gutay yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala allahu baa soo degtay can ibni cabaasin baa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi idaa xarama rajulu calayhi markuu ninku dushiisa ka xarimo imra'atahu xaaskiisa gabadhii baa iga xaaraanabay fa hiya taasi yamiinun waa dhaar yukafiruhaa waana ka kafaara gudanaya wa qaala wuxuuna yidhi ibnu cabaas laqad kaana lakum waxaa idiin ahaaday fii rasuulillaahi rasuulka ilaahay uswatun dayasha xasanatun wanaagsan nabiga ku da rawaahu shaykhaani wallahu acla aclam oo waa maxay dee ninka yidhahda xaaskiisa xaaraan bay iga tahy dalaaq horta maaha kafaara laakiin meesha imaanas ilaa nabigaa saa sameeyey calayhi isalaatu wasalaam وqاl الxسن البصري والشhاaفiعية إنه kناaية iن نwا bه طلاq وقع وإلا فلا اللعاan waxaa laga hadlaya wa la لعاan لعاanku waxa weeyaan ninkii baa wuxuu ka dhaartay xaakimka hortiisa inuu run ku sheegayo waxa uu gabadha uu qabay ku ganay oo zina ah inay gabadhiisi zinaysatay xaaskiisa iyadiina sidii oo kale inuu beenaale yahay bay ku dhaaranaysa licaanku waa iska bannaan yahay haddii xaqiiqa noqoto zinadu gabadha zinadeed licaanka xikmadda ku jira keliya waxa weeyaan ceebtiiba ninku iska reebaya xaddiina waa dhacaysa ilmihiina hooyadii buu haleelaya isagu shaqo kuma leh hadday mar licaantamaanna labadaa qof xaaraan bay kala noqdeen weligood hadday rag iyo dumar ka haraan xalaal isku noqon maayaan can saali bni sacdi radi allahu canhu ana rajula nin oo min alansaari ah jaa ila nabiy nebigu u yimid sala alla alay slam faqaala waxuu yidhi yaa rasuula allahi ow ara'ayta ka warran rajula nin wajada helay maca imra'ati xaaskiisa miciisa rajulan nin kale xaaskiisi buu islaan ugu dulyimid ay yaqtuluhu ma dilaya am kayfa yafcalu balse see samaynaya ninkaas waa arrin adage bal muxuu samaynayaa ninkaas faanzala allah ilahi baa soo dejiyey fii shaanihin shaanigiisa ninkaa ma dukira wixii la sheegay min fi lqur'aani qur'aanka lagu dhex sheegay oo min amri lmutalaacinayni labada licaantamaya amarkooda ah oo waa maxay waladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaa markhaantina ma hayaan dumarkiina zina ku sheegay afar jeer waa inay ilaahay ku dhaartaan marka shanaadna lacanad inay iyaga dusha kaga dhacdo hadday beenaalan yihiin waay gabadhuna sidoo kale faqaala nebi baa yidhi sala alla alay slam markay aayaadkaas soo degeen qad qada allahu ilaahay waa xukumay fiika adiga iyo wa fii wa fii imra'atika xaaskaada xukun baa laydiin soo dejiyey fatalaacanaa way lacaantameen fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wa ana shaahidun ba yidhi haddaan sahlahay anna goobjoog baan ahaa meesha lacaan baan meesha ka dhacay waa maqlayay bu yidhi sida loo lacaantamay suuratu nuur haddee lacaanka halkaasa ka akrisanaysaa falamaa faraqaa markay licaankii dhammeeyeen dhaarihii iyo wixii lacnad iyo qadab iyo cara ilaahay wixii la akriyey meesha lagu sheegay ayuu qaala yidhi ninkii gabadha qabay oo yidhi xumaan bay samaysay oo nin kale loogu tegey wuxuu yidhi kadabtu calayha waaba ku been sheegay gabadha yaa rasuulallah in amsaktu haddaan sii haystaba anaaba ka liitoo been baa sheegay hadday iisii joogtoba dee beenaalan ba ahaba fadalaqaha alaaan saddex buu ku furayba qabla an yaamurahu nabiyu nebigu intuusan amrin sala allahu alay waslam xiina firaqaa markay faaruqeen min atalacuni isla lacaantanki lacaantankii markay dhammaadeenba saddex degdegoo misna oo dalqadihii kuu raacsha wax looga baahnaa male ba leey saddexdan dalqadood marba haddii lacaan dhacay labadaa qof kala tage shaqayskuma leh xanaaqii ninka sii hayey buu yidhi haddaan sii haysa oo saddex unbuu misna kasii dabageey nebigu ma amrin qabla an yaamura nabiyu waa ujeedaan nebigu intuusan amrin alayh salatu wasalaam qaala ibnu shihaab waa taqaana ibnu shihaab fa kaanat isunatu sunnadu waxay ahaatay bacdahumaa labadaas lacaantatay ka bacdi atafriiqa kala geyn bayna almutalaacinayni labada lacaantamo in la kala geeyo wa kaanad gabadhaasi waxay ahayd xaamilan uur bee lahayd ninka gabadha ay lacaantameen oo xaaskiisa ahayd uur bee lahayd wa kaana ibnuhaa wiilkeedu wuxuu ahaa wiil ba dhashade yudcaa bimacnaa yunsabu kii loo nisbeeyo liummi hooyadiis ina heblaaye baa la dhihi jirayo iyadaasoo abtiriska ku raac ilaa ninkaana diidi aanu ma dhalin bu yidhi ilmahan ninkii kaloo la sheegaya baa dhalay uma jarat isunatu sunnadii waxay ku dareedha fi lmiiraasi dhaxalka annahu weladka weladkaas meeshaa ka dhasha licaanka yariuhaa hooyada inuu dhaxlayo watariuhu iyana ay dhaxlayso yariuhaa isaga waa dhaxli watariu isna iyana way dhaxlin maa shay faradallahu ilaahay faral yeelay lahaa iyada bay ka dhaxlaysaa intii hooya wax ku qaadan jirtay bay dhaxalkeedi leedahay hadday dhintaan macnaha weeyaan marka ninka ilmaha shaqayskuma le weeyaan zaada fii riwaayatin wuxuu ziyaadiyey faqaala sala allahu alay sl nebigaa yidhi in jaacat gabadhaani hadday la timaado bihi uurkaas weladka axmara isagoo guduudan axmara xaalu yahay mid guduudan wiil guduudan hadday dhasho qasiiranoo gaaban waa wiil yar bar yar kaanahu aabamoodidba waxaratun baranbaro ilmo yar oo macnaa bar yar hadday dhasho falaa uraahaa gabadha u malayn maayo ilaa qad sadaqat inay run sheegtay iyadu wakadaba ninkuna ku been sheegay calayha ninkaan yidhi nin baan ugu tegay baa sida u ekaa nin guduudan oo gaaban oo wuxuu ahaa barya haddii marka ni wiil ilmahan ilmo u eg ninkan hadday ay dhasho ninku isagaa been sheegaya say u muuqato ilmo u eg bay dhashay gabadhuna run bay sheegaysa oo ceeb ma samayn haye wain jaaad hadday la timaado bihi weladka aswado xaaliya mid madow wiil yaroo madow hadday la timaado acyanaindha waaweyn daa alyatayni laba baryooda waaweyn leh falaa uraahu u malayn mayo ilaa qad sadaqa calayha inuu ninku run sheegay ninkii gabadha qabay gabadhuna beenay sheegayso nin kale meesha soo galay macnaha oo zina iyo balaayo sameeyey oo ninkaan lalahay zina iyo xumaanbu sameeyey oo gurigaa lagu arka baa tilmaantaan dambe lahaa tilmaantaan dambena hadday noqotona dee gabadha waxa weeye been sheegayso ninka wuxuu soo arkay warintii fa jaaad way la timid bihi ilmihii weladkii cala almakruuhi xaalu ku sugan yahay cala alwasfi almakruuhi tilmaantii la nacayey oo min dalika madkuurka ka mid a tilmaantii la diidanaa bay ilmihii ku dhashay ninkii xaafadda lagu arkay macnaa ilmaha u eg bay ku dhashee weeyaan rawahu larbaca sidaasaa dhacday wa fii riwaayatin qaala lahumaa nebigu labadii wiil ninkii islaantiis qabay wuxuu ku yidhi xisaabukumaa cala allah xisaabtiinna waa ilaahay dushiisa axadukumaa labadiina midun ka mida kaadiban waa beenaale xumaan bay samaysay iyo ma samayn kolley midkiin baa horta been sheegay laa sabiila wax wadaah laka kuguma ahaniyahow calayhaa gabadhaa dusheeda xaaraan bay kaa tahay wey weligeed qaala rajulun ninkii wuxuu yidhi maali haddaba xoolahaygiisee laga yeelaya gabadha xoole iga haysa haddaanan dib dambe isku arki karin beher baan siiyey buu yidhi gabadha qaala ne wuxuu yidhi laa maala laka wax xoolaa kuguma ahan calayhaa dusheeda in kunta haddaad tahay sadaqta calayhaa mid ku run sheegay oo ay runtaa tahay inaad xumaan ku aragtay fa huwa maalka aad sheegaysid bimaa bimuqaabali maa shay muqaabalki weeyaan istaxlalta a xallishatay min farjiha farjigeeda la reere wada deganoo isqaba ahaydeen mucaamaladeedin dhex madhay bay u qaadanaysaa xoolaha wain kunta haddaad tahay kadabta calayha nin ku been sheegay oo aadan nin ku arag meeshu aba beenlow tahayna fadaaka kaasaa abcadu laka kuusii fogaansho badan taasna xoolaha kaaga sii daranba indhasaari maysid wey laba jeer alamidna xoolaha haa sababtoo ah mar kastaba waad dad isqabadee waxaa arag ahaydeen mucaamala dhex madhay beenna waa ku dul sheegata markaa tanaaba kuusii fog baa lihi waa reer is arkay wey ama gabaraan lays arag meherka barkii bay qaadanaysa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi jaa rajulu nin baa yimid oo min alansaari ah faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi low ana rajula nin wajada hadduu helo maca imra'ati xaaskiisa maciisa rajula nin kale xaaskiisabuu nin ugu yimid oo fatakallama uu hadloo dhaho xaaskii baa nin kusoo arka jaladtumuuhu waad jeedlaysaan haddaad tihiin madaxdii islaamka sababto ah waxaad leedihiin qadaf baa la timid gabadhii baa qadaftay jeedal baa ninkaa ku dhufanaysa ow qatala hadduu wax dilana ousan banta iska aamuso ninkuu guriga ugu yimid kow ka siiyana qataltumuuhu waa dilaysana waxaa leedahay ninku ninbuu dilo waa loo qisaasaya ow sakata hadduu iska aamusona sakata calaa qaydin dee carow la aamusan yahay laba nin reerkiisi balaayo ku arkay bal si la yeelo adigu hadduu hadlo waa jeedal hadduu wax dilo waa dil hadduu aamusana waa xanaaq la aamusnow ninkaas bal maxaa xal u ah ninkaa xal maxaa u ah qaala nebigu faqaala wuxuu yihi nebigu allaahuma aftax ilaahu nu afur wajacala nebigu wuxuu gudagalay yadcuu inuu ilaahay baryayo fanazalad waxaa soo degtay aayat licaani waddaa la hela marka fatalaahaa nebigu aayaddii waa akriyey calayhi ninkii dushiisa wa wacadahu waa wacdiyey wadakarahu ilaahay buu xusuusiyey wa akhbarahu nebigu wuxuu u sheegay dhinka ana cadaaba dunyaa dunyada cadaabkeedu ahwanu inuu ka fudud yahay min cadaab alaakhirati aakhira cadaabkeeda waray haddaa been sheegaysa hadeer in jeedalkaa dhib yare inta hadhow been intay noqoto waxaas aakhira cadaabkeeda aa geli lahayd jeedalka adduunkaa ka dhib yare waa waa la wacday ninka qaala wuxuu yidhi laa waladii bacadaka bilxaqi baan ku dhaartay maa kadabtu caleyha inaan ku been sheegin been maaha buu leeyahy waa ku arkay meesha nin baa kala jooga oo xumaan sameeya wacdigii iyo wixii o dhan wuxuu yidhi wax aan ka noqonaya ma leh waa saan u sheegay arrintu uma dacaa nebigu gabadhiiba u yeer fawacadahaa waa wacdi wadakarahaa waa xusuusiyey ilaahay wa akhbarahaa wuxuu u sheegay ana cadaaba dunyaa addunyada cadaabkeedu hawano inuu ka fudud yahay min cadaabi alaakhira hooy gabadhii haddaa xumaan samaysay haddeer in xaddi lagaaba fiyaa ka dhib yar aakhira ha dhowti cadaabkeedee waka qaalad waxay tihi laa maya maya waladii bacadaka bilxaq baan ku dhaartay inahu lakaadibuun been buu ninkuu iga sheegtay isagiina wuxuu ku dhaaranaya halkaan inuu run sheegayo iyadiina waxay ku dhaaranaysaa inuu ninku been sheegayo wax laysla qirsan yahay male waa samaysay baa isagii leeyahay xumaan nin baa meesha xumaan sameeyey iyo gabadhan iyana waxay leedahay waa been fa bada'a nebigu wuxuu ku bilaabay birajula ninkii licaan baa la samaynaya fa shaahadda waa dhaartay ninkii arbaca shahaadaatin afar dhaarood bilaahi bay ku dhaartay innahu la min asaadiqiin ilaahay waxaan ugu dhaaranaya inaan run sheegay waalkhaamisata tii shanaadna waa inuu ku run sheegayo zinada iyo xumaanta iyo wuxuu ku arkay afar kitaab markuu maro waalkhaamisata midda shanaadna wuxuu ku dhaaranaya ana lacnat allaahi caleyh lacnadda ilahay isaga dushiisa inay tahay ninka laftiisa ninka dhaaranaya wey in kaana min alkaadibiina beenaalayaasha hadduu ku jiro beenaalayaasha haddaan ku jira buu dhahaya lacnaddii ilahay inay isaga dushiisa ahaato saasuu ku dhaaranaya markau intaa maray xaggii gabadhaa dee arrinta usoo wareegaysaa ilaa ninkaan xaddiina waa ka dhacday waka uma hanaa nebigu wuxuu ku labeeyey bilmarati islaanti fa shahidad iyana waa dhaaratay arbaca shahaadaati kollay labadooda mid baa been sheegay afar dhaarood bilaahi bay ku dhaaratay inahu ninku iyadu waxay leedahay laminalkaadibiin afar kitaab waxay ku maraysaa waxuu ku dhaartoo dhan inay been tahay wuxuu ku sheegayo oo zinada uu ku ganayo inay been tahay waalkhaamisata tan shanaadna waxay ku dhaaranaysaa anna qadaballaahi calayha ilaahay caradiisu iyada dusheeda inay ahaato in kaana min asaadiqin hadduu ruu sheegaya carada rabbi iyada dusheeda inay ku dhacdo markii sidaas iyana xaddii baa ka dhacaysa ilma hadday meesha jiraan ninkii ilmaha shaqa kumale gabadhau raacaya uma faraqa baynahuma nebigu waa kala geeyey labadooda kala taga bes ninkii marka arrintaas soo arka oo xaaskii iyo sidaas dilkaas iyo jeedalkaa iyo waxaasoo dhan waxaa looga fakan karaa arrintan weeyaan lacaanka rawahu muslim wtirmidiyu nasal allaha sidra watawfiiqa wallahu ala aclam waxa weeyaan marka licaanku meeshu ka dhacayo dadka kooxa waliyashaad cadaaba ama daa'ifata dad kooxa inay yimaadaan baa fiican oo goobjoog noqdaan gabadha xaggeeda waxaa loo mariyey horta afar jeer waxaa dhaarta loo celcelinayaa zinadu waxay ku sugnaataa markhaanti afara oo caddeeya arrinta dhacday halkii dhaaraba hal markhaantiya udhigantaa afartii markhaanti bay ka dhigantah islaanta caradaa la mariyay ninkana lacnadda maxaa yeelay islaanta dembigeedu waa weyn marka qofkii sidaa ay ku dhacdo ninkaas oo meesha ninkii ku arka xaaskiisa nin kale culimadu waxay leeyihiin dili ou maayo hadduu dilana isagii de in loo dilay noqonaysaa inuu markhaanti cad keena mooyaane markhaantina si loo helo waa adagta licaankaanu baa looga fakan karaa wallahu subxana wa tacala aclam